ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta ka qayb galay munaasabadda uu xilka kula wareegayey taliyaha ciidamada xoogga dalka sarreeya gaasada waa yuusuf raage ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland xamse cabdi barre ayaa sheegay in maamulka jubbaland uu qayb ka ahaa dhammaan mawaaqiftii la qaatay ee ku salaysnaa in soomaaliya ay aado doorasho qof iyo cod ah iyo in la sameeyo guddi midaysan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha laakiin ugu dambeyn hoggaanka jubbaland uu ku gacan seyray taasina dowladda federaalka ee soomaaliya aysan aqbali karin tallaabo kasta uu maamulkaasi qaado soonnahay in madaxda jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo coda waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay oo si gaara ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo coda in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo sohdimaha guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada madaxda maamulku waxay ka mid waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in marka la eego qodobka toddobaatanaad ee dastuurka maamulka jubbaland uu dhigayo in madaxweynaha uusan xafiiska joogi karin wax ka badan laba xilli doorasho isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweyne axmed madoobe oo wakhtigaasi iyo ka badan uu talada joogay sida uu hadalka u dhigay waxaana uu intaa ku daray in aysan jirin hannaan uu hadda ku maamuli karo doorashooyinka maamulkaasi
sida dastuurka jubbaland qabo qodobkiisa toddobaatanaad oo ah dastuur aada loo babedelay laakiin qodobada yar ee nabadgalay uu ku jiro qodobkaas madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu laba jeer xilka qabto labadii jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay sidaa darteed madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandayd ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna broseeska kismaayo ka ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro waxa ka dhashaana waa sharci darro hal xaaraanihina niriir xaaraana ma dhasho mana la aqbali karo shacabka jubbaland ayuu ra-iisul wasaaruhu u diray fariin siyaasadeed waxaana uu u soo jeediyey inay ka tashadaan aayahooda iyo inuusan dhicin firaaq siyaasi ah sida uu mar kale hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha ayaa soo jeediyey in ciidamada dowladda aan loo adeegsan arrimaha quseeya siyaasadda iyo kumilanka xiisadaha hadda ka taagan dalka waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ciidamadu ay ku sugnaadaan furimaha iyo goobaha gaarka ah ee loo asteeyey ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga oo ay joogaan furmahooda ilaaliyaanna nabadgelyada shacabka walaalkay waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda waana dembi aan la isooga hari doonin hadday dhacdo waxayna keeni doontaa hadday dhacdo burbur ku yimaada ciidamada muhiimka ah ee muddada dheer lasoo dhisayey
dhinaca kale v o eda ayaa la xiriirtay maamulka jubbaland hase yeeshee mas-uuliyiintii aan la hadalnay waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan go-aanka ka yimid dhinaca dowladda federaalka ee soomaaliya ee ku saabsan in dowladda dhexe aysan aqbali karin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada uu maamulkaasi ku howlan yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magacaabay guddiga doorashada iyo sohdimaha maamulkaasi iyadoo dhinaca kalena lagu howlan yahay soo xulista xubnaha golaha wakiilada ama baarlamanka ee dooran doona madaxweynaha khilaafkan oo dhowr jeer loo raadiyey xal siyaasi ah ayaa u muuqda in ilaa iyo hadda aan lagu guulaysan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho